inaan shan xero oo aan u dhexayno muqadasano labadaasi iyo ku kale maqli doontaan balse marka hore waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida alaikum halo salaamu calaykum
deegaanka maraykanka jamalaha ayaa haddii ugu baaqday xamaas in ay ogolaadaan joojin dhexdoganaad ah oo degdeg ah iyadoo dhanka kale si adag ugu Halo, salaamu calaykum.
inay wax badan ka qabato sidii loo kordhin lahaa gargaarka biniaadanimo ee qadda halo salaamu deegaanka calaykum maraykanka ayaa cadaadisa dowladda israa'iil iyadoo soo xigatay si- siyaarada gaar ah oo gargaar dheeraad ah lagu deyn karo dhulka ay dadku ku badan yihiin halkaasoo boqolaal kun ay wajahayaan macaluuq